halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada uu fadhigiisu yahay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaad naga dhagaysanaysaan mawjada gaaban ee dherarkeedu yahay lix iyo tobanka mitriban una dhiganta toddobiyo toban kun sideed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo o r g
kulanti wacanna dhegaystayaal maanto arbaco ah waa afarta bisha sebtembar sannadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka kuna soo dhowaada idaacaddeenii oo qodobada maanta aan idinku hayno ay ka mid yihiin boqolaal qoys oo ka soo hayaamaya abaaro gobollada dhexe ah oo gaadhaya deegaanka dhabbad ee gobolka galgaduud oo xuduudka etoobiya ku yaal waxaan kaloo idiin haynaa waraysi aan la yeelanay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gargaarka iyo maaraynta bini'aadanimada ee soomaaliya annagoo ka waraysanay bal xaaladaha qabeelka cunnada waddanka iyo iyadoo laga cabsi qabo in tirada dadka baahani ay kororto waxaan kaloo warbixin idinka haynaa iskuulka gabdhaha agoonta ah wax lagu baro ee ku yaal magaalada burco oo dafcaddii ugu horraysay ee fasalka sideedaad ay qalinjabiyeen iyagoona ay ku adag tahay inay helaan waxbarasho dugsi sare barnaamijkeenni tacab ee arrimaha waxsoo saarka beeraha ayaad sidoo kale maqli doontaan iyo wararkii qiimaha xoolaha oon iyana ku eegayno saylada degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose anigoo maxamed xasan ayaana barnaamijka idiin soo saaray aanse ku horrayno warkeennii oo uu maanta inoo akhriyo cabdiraxmaan tayasiir
wasaaradda gargaarka iyo maaraynta howlaha bini'aadanimo ee soomaaliya ayaa sheegtay in roobabkii guga oo wakhtigoodii ka daahay kana yaraa heerkoodii caadiga ahaa ay keeneen inaan dalagyo fiican laga goosan beeraha waddanka xilligii guga mukhtaar sheekh xuseen jimcaale oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda ayaa rediyo ergo u sheegay in shan iyo toddobaatan boqolkiiba heerkii cunnada la filayey uusan soo go'in taasina ay kor u qaadayso tirada dadka baahan
gobolada ugu badan ee wax soo saariddu ay saameysay horta guud ahaan dalku wuxuu u qaybsamaa laba qeybood qeyb marka horeba qaleel u badan oo gobolada wq- gobolada dhexe ka bilaabata ilaa gobolada waqooyi iyo qeyb inta badan aan qaleel u badnayn oo biyaha lagu yaqaano iyo roobabka iyo wax soo saarka oo inta kasoo gobolada dhexe kasoo gadoonta ah laakiin hadda xaaladda bini-aadamnimo waxay u badnaa doontaa sax dhinacaas waqooyi gobolada dhexe hiiraan gedo iyo bakool intaas ayaa ayaa ayaa maxaa lada ayaa lagu tilmaamay hadda warbixin ay qaramada midoobay soo saartay ayaa lagu sheegay inay suuragal tahay in dhinacyada isku haya dalka yemen ay geysteen dembiyo dagaal iyadoo shantii sano ee u dambeysay ay waddankaasi ka socdeen dagaallo duqaymo aan loo meeldayin toogasho iyo miinooyin dhulka lagu aasayo sidoo kale kufsi iyo dilwadareed ayaa lagu soo waramayaa in dagaalada yemen lagu geystay taas oo waddankaas ka dhigtay goobta ugu daran ee wakhtigan ay dhibaato bini'aadanimo ka taagan tahay guddiyo isku dhaf ah oo khubaro gobolka ah iyo kuwo heer caalami ah ayaana waaxda xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ee u saartay inay soo baaraan gabadfallada lagu hayo dadka waddankaas xulafada sacuudiga iyo imaaraadka iyo dowladda ay taageeraan ayaana inta badan lagu eedaynayaa inay geysteen gabadfallada iyadoo fallaagada xuutiyiinta ahna lagu eedaynayo inay sidoo kale geysteen dilal dad rayid ah hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegtay in cudurka jadeecada uu kusii fidayo qaybo ka tirsan waddamada yurub afarta waddan ee albeniya jamhuuriyadda jaag giriiga iyo ingiriiska ayaa warbixinta hay-addu waxay ku sheegtay inay ku guuldaraysteen xakamaynta cudurka uuna yahay meelaha ugu sii daran ee uu ku fidayo wakhtigan w h o ayaa sheegtay inay abuurayso kooxo meelahaas laga soo sheegayo cudurka si deg deg ah uga howlgala si ay gacan uga geystaan isku xirka adeegyada tallaalka si cudurka loo dabarjaro warka arrimaha bini'aadanimo oo aad ka dhagaysanayseen rediyo ergo waa naga intaas warbixinadeenna oo maqal iyo qoraal ah waxaad ka heli kartaan barta aan ku leenahay internetka oo ah radio ergo dot o r g dhinaca bogagga xiriirka bulshada ee facebooka iyo twitterkana at redio ergo ayaad nagu raadin kartaan aan dib idinkugu celiyo maxamed xasan iyo qaybaha kale ee idaacadda
aad ayuu u mahadsan yahay cabdiraxmaan taysiir oo warkeennii inala socodsiinayey halkaad ka dhegaysanaysaanna waa raadiyaha ergo iminkana dhinacaasi gobolka galgaduud haddaan aadno shan boqol oo qoys oo kasoo barakacaya abaaraha daran ee ka jira deegaano ka tirsan waqooyiga galgaduud ayaa muddo bil gudaheeda gaadhay deegaanka dhabad oo dhanka bariga ka xiga ilaa afartan kilomitir degmada caabudwaaq ee isla gobolkaas waryaheenna magaalada gaalkacyo jibriil cusmaan ayaana warbixintan inoo haya qoysaskan oo ka yimid deegaanada ka xandhaale ee qalaanqal iyo dacdheer oo hoostaga deegaanka dhabbad islamarkaana dhinaca waqooyiga ka xiga ayaa wata xoolo aan badnayn waxaana roobkii guga ee u dambeeyey iyo dayrtii ku horraysay ay seegeen deegaanadooda nuure cismaan shire oo afartan jir ah wadatana lix carruura ayaa ka mid ah qoysaska dhowaantan yimid deegaanka dhabbad miyiga deegaanka ka xandhaale ayay ku dhaqanaysay boqol iyo konton neef oo ari ah haddase waxay dhabbad la timid toddoba neef oo aan nacfi lahayn sida raadiyo ergo ay u sheegtay safar dhanka lugta ah uu qaatay in ka badan afartan iyo siddeed saac ayay soo galeen nuuro iyo qoyskeeda oo soo lugeynayay wax ka badan afartan kilomitir oo ah inta u dhexaysa ka xandhaale iyo dhabbad waxay ka sheekaysay socdaalkii ay soo galeen iyo sida xoolaha ay ku waayeen xoolaha badankooda cudurraa naga laayay inta badan gabaahi iyo cudur baa iskugu darmaday sidaasoo bay horta xooluhu deegaankaas anaga nooga dhammaadeen dadka markaa saas markii xoolihii nooga dhama ku nool aan ahayn waan iskaga soo cararnay xoolihii waddankaana aan iska soo aadnay caagada yar yaraan ciyaalka biyo kusoo qaadanay kabacdi intaan jidka kusoo soconay xaafada xaafadahan qof u dirsanayna markaan xaafad ku aranta meel fadhoo dhoolanaan xaafadaha u dirsananay biyo farsul iyo waxaasaas iyo caagadayaan kasoo qaadan jirnay waxaasaan ku qulaan ciyaalka siisan jirnay markaan biyaha aan cabnaan soo dhaqaaqi jirnay soo tegi jirnay inta biyuhu jidka kusoo jirno ayaan ciyaalka xoogaaga uqulqulaamisan jirno saasaan kusoo tegi kusoo galnay magaalada deegaanka dhabbad ayay sheegtay inay usoo tiigsadeen si ay u helaan baad iyo biyo boqol iyo labaatan qoys ayay sheegtay inay safarka ku weheliyeen kuwaas oo kasoo hayaamay abaarta waxayna degeen xero barkac oo qiyaastii hal kilomitir u jirta dhabbad waxay ka dayrisay nolosha dhanka hoyga iyo cunnada inkastoo biyaha ay si bilaasha xilli walba uga helaan ceelbiyoodka riigga ah ee ku yaala deegaanka wallahi bilaahina waa kala duwanta waa laba nolol waa kala duwan weeye oo dad xoolo haysto xoolahoo gadana hayo waxaysan hayaan ahayn haddana dad waxaanaan xoolo gacanta ku haysan baa nahay meel iska dhooman muddada bisha ku dhow ee ay ku nool yihiin duleedka deegaanka dhabbad ayay sheegtay in habeenkii oo keliya ay dabka saartaan waxay cunaan markaasoo ay ka helaan dadka deegaanka qaarka qarabada ay yihiin sida koombooyin bariis iyo sonkor ah balbalaan waxaan dhisanay geedaan soo jaranay geedii baan madaxa isku keenkeennay waxaan saaranay gabdhaha xaafadaha magaalada kusoo dhexdhacana waxaan ka qaadanay sisiyeeriyaal iyo wax maryadha dhamaada saasaan ku toltoolnay meesha guriga saasaan udhisana wax baca iyo wax noo saara midna ma jirto hoy ma haysano caafimaad ma haysano waxa la abuurto wax qutuyoona ma haysano wixii meelahaas amaarat dadka aan xaafadiyowa ka helan magaalada markaan soo aadno ayay noogu nool yihiin ceelashii iyo warihii biyaha ay ku kaydsan jireen ayaa qalalay waxaana dantu ay ku riixday inay hayaan dheer galaan si ay u helaan baad iyo biyo ceelal gacanta lagu qoday oo biyaha laga dhuri jiray ayay si dhib badan biyaha uga heli jireen qoyska nuuro hase ahaatee ugu dambayn waxay isku beddeleen kuwo gebi ahaanba biyaha laga waayey labadii bilood ee lasoo dhaafay waana taas sababta ay u soo barakaceen sida ay xustay haween carruur iyo dadda ah ayaa u badan dadka ka soo baxsanaya cimilada sii kululaanaysa oo ay weheliyaan cunuxumada iyo biyola-aanta ka jirta deegaanadoodii daahir cismaan xaashi waa aabbaha qoyska kooban siddeed qof saddex toddobaad ayuu joogaa deegaanka dhabbad markii uu ka soo barakacay miyiga deegaanka qalaanqal oo ku yaala xadka ay wadaagaan soomaaliya iyo etoobiya islamarkaana deegaanka dhabbad u jira wax ka badan soddon kilomitir deegaanka uu kasoo barakacay ayuu sheegay in xoolihii ay kaga dhammaadeen abaarta darteed waxa uu sheegay in markii deegaanka ay yimaadeen ay caawinaad ka heleen dadka dhabbad afar iyo labaatankii saacba hal mar ayuu sheegay in qoyska uu dabka u saaro waxay karsadaan kuwa oo bariis iyo sonkor ah qoysaska magaalada degan ayuu qaab caawinaad ah uga helaa raashinka waxaan ka koobannahay sagaashan qoys digsiley baan ahayn adugu barakacayaal baa hanta kuna kaabna hadda waxaan idinka dhisiyey degmada dhabbad halkaasaan hadda ku suganaa ku nool wixii adigu abaarta markay ku dhacday xoolihii way bacdeen aad marka u baahdeen xoolihi dadkii si siba raashinkii loogu gadiyaa neef la gado oo raashin laga soo bixiyo oo raashinkii dadka haddana ka dhamaado markii dambe adugu iska baktiya waa hilib faransista buu noqday waddada u dhexaysa dhabbad iyo qalaanqal ayuu sheegay inay gaari ka soo raaceen isaga iyo qoyskiisa waxa uu xusay in nolosha dhanka hoyga iyo cunnada ay aad ugu adag yihiin aadan cabdinuur waa guddoomiyaha deegaanka dhabbad raadiyo ergo ayuu u sheegay in waxa keliya ee si caadi ah ay u heli karaan dadka barakacayaasha ah ay yihiin biyaha oo keliya islamarkaana dhanka cunnada iyo hoyga aysan haysan waxa uu xusay in dadka deegaanka dhabbad ka maamul ahaan ay uga soo aruuriyaan xoogaa raashin ah oo ay dabka saartaan dadka barakacayaasha ah ee deegaanka ku cusub maalin walbaaba kuwaa yimaada maalin walbaaba kuwaa yimaada adugu kabacdi say u badnaayeen say u badnaayeen magaaladay soo dhex galeen dadkay ku dhex nool yihiin dadkay ku dhex nool yihiin xataa kuwaa baadiyaha kan magaalada aageeda dadka aryaha iyo xoolaha haysta xataa kuwaa u tegey dadku meeshaasuu ku nool yahay baadiyahana waa ku nool yihiin oo wixii waa u hareen bay kor dhoogan yihiin magaaladana waa hor dhoogan yihiin oo waxbay la cunaan dadka meesha degan bay wax la cunaan war anagu maamul ahaan iyo deegaan ahaanba wacyigelin baan ku jiraay annaga hadda maamul ahaan haddii waxaan haynaa ama jirinba annaga laftigeedaan waxba aanaan hayn laakiin wacyigelin baan ku jiraayo dadkaan u keengeynaa war adigu wax dadkaan kula dhex wareegnaa ama dibadda ha jireen aan la hadalne dadkaan kula dhex wareegnaa reerkaas waa saas gabadhaas waa saas halkaas waa umusha taas waa jirata taas waa xagga waxaasaan ku dhex jirnaa in ka badan toddoba boqol oo qoys ayaa horay u joogay deegaanka dhabbad sida uu sheegay guddoomiyaha tirada guud ee xilligan barakaca ku ah deegaanka ayaa ah kun iyo laba boqol oo qoys barakacan cusub ayuu ku micneeyey guddoomiyuhu jiidaalka sii daba dheeraaday ee ku dhuftay xoolo dhaqatada jibriil cismaan cilmi radio ergo gaalkacyo
astaamaha cudurka jadeecada waa astaamaha ugu badan oo lagu arko waxaa kamid a qandha aad u badan in cunuga lagu arko inuu qufac badan yeesho in uu maxay to diif badan iyo waxaas uu yeesho in afka uu gaduuto in maxay to ay kasoo baxaan afka gudihiisa dhibcdhibac cadcad ah kadibna cunuga korkiisa o dhan inay kasoo baxaan shuruura aada u badan oo guduud iyo korna u qaadan oo kasoo bilowda maxay ahato kor iyo wejiga iyo madaxa kadibna jirka intiisa kale ku fida oo ilaa ay afar maalmood shan maalmood jirkiisa kadibna baaba-ah calaamadaha lagu yaqaano cudurka waa intaas iyo indhaha oo gaduudto conjuntivitis wax la dhaho oo ah indhaha oo gaduud noqda marmar isku dhago fiish yeesha oo gaduud noqdaan marka cudurada waxa ugu badan waxaa indhaha khandhada badan afka oo gaduuta iyo shururuca kasoo baxayo oo jirkiisa dhan wada qaadayo marka intaas cunugii lagu arko waxaa la dhihi karaa cunugan wuxuu qabaa jadeeco qandho badan ayuu leeya cunuga wuxuu noqonaya cunug aada tacbaan oo indhaha xataa aan kala qaadi karin markuu haleelo waxyaabaha ugu fiican oo in la qabto u baahan waxaa in qandhada laga jebiyo cunuga markadaama qandhadaas tirada badan ilmaha waxay u keenaysaa inay wax qaado waayan inay gariir u keento marka in qandhada laga jebiyo ah in biyo badan madaxa maxayta mare loo qooyo madaxa laga saaro qandhada isaas looga jabsho in aan la siinin asbrin iyo waxaas oo laakiin baaristamool waa la sii karaa hadaa la heli karo kadibna in cunuga la siiyo vitamin a oo aada ugu muhiim ah marka uu cunuga cudurka haleelo in cunto fiican oo nafaqa ee la siiyo
haddii aad joogto magaalada cadaado iyo deegaanada ku xeedhan ka dhagaysto raadiyo ergo raadiyo cadaado maalin kasta saacaddu marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo
hay-adaha ka shaqeeyaha qabeelka cunnada ee f s n u iyo fusned iyo wasaaradda arrimaha gargaarka bini'aadanimo ee soomaaliya ayaa warbixin wada jir ah ay soo saareen waxay ku sheegeen in boqolkiiba toddobaatan iyo shan dalagyadii laga filayey inay beeraha ka soo go'aan xilliga guga ay baaqdeen taasina ay sare u qaadayso haqabeelka helista cunnada waddanka mukhtaar sheekh xuseen jimcaale waa agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gargaarka iyo maaraynta bini'aadanimo ee soomaaliya khadka telefoonka ayuuna iigu warramay isaga oo ku sugan magaalada muqdisho wa waa mahadsan tahay maxamed warbixintaas ay wasaaradday ka soo saareen u n k ama qaramada midoobe waa ka warqabnaa si wadajir ah ayaana waxaan u sameynay qiimeynta gaar ahaan waxaan ayahanba laga wada fikirayay gugii hadda dhammaaday saameynta oo ku yeeshay wax soo saarka saameynta oo ku yeeshay nolosha saameynta oo ku yeeshay dalaga iyo daaqa waxaa soo baxday kii la qiimeeyey in guga la sidii loo filanayo uusan ahayn kana kana hooseeyo waxa dalagii la filanayay iyo sidii loo filanayana aysan ahayn aslan markii laga hadlaayo arrimaha loo yaqaano cunayarida iyo abaaraha iyo wixii lamid a oo loo yaqaano discaster risk reductionka waxaa inta badan la sameeyaa saadaal horudhac ah oo laga qiimeeyo laba qaybood laba dhinac dhinaca roobka iyo da-idiisa iyo sidoo noqon doonaa ma yaraanayaa ma badnaanayaa saameynta uu ku leeyahay uu ku yeelan doono webiyada ma fatahaada ka dhalan karto ma ka hooseynaya fatahaada cabirteedii ma ka sarreynaya intaas ayaa waxaa laga sameeyaa waxa loo yaqaano qiimeynta saadaasha hawada iyo suurtagalnimada cunno yarida ama iyo inuu cunno ku filan deegaanka iyo dalka in la helo natiijadii kasoo baxday bishii ugu dambeysay qiimeynta ay isla sameeyeen wasaaradda iyo hay-adaha ku lugta leh ayaa waxaa warbixintu sheegaysaa in ugu yaraan one pointy two million ay geli doonaan xaalad adag ama cunno yarida gugii mawa ma gebi ahaanba wuu yaraa baa xogtu sheegtay mise si kalaa wax u dhaceen oo sababtay inaan beerihii waxba ka soo go'in marka koowaad wuu soo daahay oo xilligii loogu talagala wuu kasoo daahay marka labaadne biyaha ama heerka laga rabay inay soo gaaraan webiyada iyo ama biyo dhaca oo lagu cabiro aada ayuu ayuu ugu yaraa taas ayaa waxay kalifaysaa inuu dalaga sidii la rabay uusan u bixin dhinaca kale waxaa lagu daray intaas saameynadii hore ee ka dhashay abaartii hore laba kun toban iyo todobada deertii hore ee lasoo dhaafo laba kun toban iyo sideedda oo iyadana sidoo kale ka yareed sidii la rabay labadaas markii laisku daro waxaa ka dhalanayso in aanan la helin cunno ku filan dalka soomaaliyeed marka wax qiyaasa ma soo saarteen oo hoos u dhaca cunnada soo go'day ah daraasada waxay tilmaamaysaa averagku inuu inuu inuu ka hooseeyo boqolkiiba toddobaatan intii la filanayo gobollada marka ugu daran idinka marka ka wasaarad ahaan hadda ma jirtaa tiro sugan oo rasmiya oo aad is leedihiin dadkii horey u barakacay ayay ku darsameen oo arrintan hadda jirta oo kale barakac hor loo ka dhashay wasaaraddu iyo iyo hay-adaha qaramada midoobey ay ka wada hadlaayeen waayahan waxay ahayd waxaa loo yaqaano ka hortag intaysan dhicin intaysan dhicin dhibka in lala yimaado qorsho looga hortagaayo dhibkan si uusan culeys badan u yeelanin humanitarian cycleka wuxuu wuxuu ka bilowdaa waxa loo yaqaano ka hortaga ama airlwa airlewaning in la helo then iyo preparedness marka diyaar garowgii waaye marka waxaa hadda aan ku jirno si aanan markao dhibka dhaco kadib loo cararin marka hadda marka diyaar garowga aad samaynaysaan muxuu yahay xaggee wax ka qabanaysaan waxaan isla sameynay qorsho oo wadajir ah annaga iyo oja qorshahaasi oo ka bilaabanayay june ilaa december qorshahaas oo aan ugu wada talagalnay in lagu yareeyo baahida bini aadamnimada ee hadda jirto wuxuu ka kooban yahay caawinaada degdega caawinaada cunnada waxa loo yaqaano cash transfer ama nafaqayarida sidii looga daga loola dagaalami lahaa in yacni dadkii meelahoodii ay ku nagaadaan oo aysan barakicin maxaa la sameeyey bishii hadda lasoo dhaafay oo julaayo waxaa ku dhowaad konton kun oo qoys intaa hadda aan ka warqabna la gaarsiiyey raashin oo ku filan qoyskii qoys ku filan bil waa inta kalena waa on the wada process hadda sidii ay wax loo helo ayay u manage garay doonaan annaguna waxaan leenahay waa coordination ama xiriirkaas iyo kawarqabkii gargaarka arrimaha biniaadamnimo in la gaarsiiyo dadka baahan ee soomaaliyeed ka wasaarad ahaan idinku maxaad ka og tihiin caqabadaha ugu daran ee hortaagan waxa ay yihiin caqabado badan aad ka jiro dalkan oo ugu xoog badan amniga ama jidadka wax lagu la marsiin lahaayo aada u adag tusaale ahaan waxaa ka warqabtaa hadda markii loo baahdo koonfur galbeed oo kale in wax la gaarsiiyo maamul goboleedkaas meesha laga gaari karo waxaa waaye intii diyaarad lagu tegi karo tusaale ahaan baydhabo inaad tagto oo kale ama aada afgooye tagto laakiin inta u dhexaysa wax alaale wixii loogu talagalay inay gaaraan way adkaanay sidii loo gaarsiinlahaamasoora wax la gaarsiinaya marka layidhaahdo ama waxa wax la gaarsiinaya layidhaahdo bakool gobolada degmooyinkeeda qayb kamid ah ama baayo naftirkeeda sida haddaan ku sheegay ama shabeellada hoose naftirkeeda ama shabe laakiin hadda meeshii suurtagal ah ayaanu ka shaqey doonaa inaan in wax la gaarsiiyo hadda dadka baahan ama gargaarka u baahan ee soomaaliyeed tiradoodu waa imisa xaaladda hadda la taagan yahay oo bishaan maanta aan joogna waa one pointy two million one pointy two million waaye laakiin waxaa la filanayaa saddexda bilood ay soo socoto haddii culeyska la filanayo qaabka wax loo filanayo ay u dhacaan two pointy one million ayaa lagu saadaalinayaa inay gaari karto waa marka waa dadka gargaarka deg dega u baahan ee naf badbaadinta u baahan
kaasi wuxuu ahaa mukhtaar sheekh xuseen jimcaale oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gargaarka iyo maaraynta bini'aadanimo ee soomaaliya oo khadka telefoonka iigu warramayey halka aad naga dhegaysanaysaanna waa raadiyaha ergo
halkani waa redio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
waxaa inoo soo socota warbixin ku saabsan iskuulka gabdhaha agoonta ah ay wax ku bartaan ee magaalada burco iminkase aan fiirino wararkii qiimaha xooluhu sayladda ay naga soo gaadheen oo aan ku eegayno sayladda degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose waana kan waryaheena magaaladaas inooga soo warrama axmed abuukar sabriye
waxaa ila jooga cabdirashiid lugow cabdi oo ka mid ah dulaaliinta markaasi ka shaqeeya sayladda xoolaha ee degmada afgooye bal nooga waran heerarka la kala iibinayo ugu horeen ariga niyow ariga bariimada sukuntada teersada waa kala yihiin aslaftirkiisa magac ari loo wataa waxaan kuu sheegaa midka bariimada ah saddex milyan midka sukuntada bariim xigeenka laba milyan laba milyan shan boqol midka teersadana waxa waaye milyan saddex boqol ilaa milyan afar boqol eriga intaasoo kale mara
marka yar iyo weyn miyuu u kala baxsan yahay waanu iska qiimo yar iyo weyn waa u kala baxsan isku qiimo maa neef walba qiimihii qiimo gooni ayuu leeyahay mid bariimo ee sukunta teerso saddexdaas aan kuu sheegayba qiimahooda waxa waaye midka bariimada waxa waaye saddex milyan midka oo bariim xigeenka ah laba milyan laba iyo shan ilaa iyo milyan siddeed boqol midka sukuntada ahna waxa waaye milyan iyo saddex boqol milyan iyo afar boqol milyan iyo laba boqol midka kalena toddoba boqol ilaa siddeed boqol geelka iyo lo'da geelka waxa waaye aday shili soomaali haddii aan ka hadalno labaatan milyan ilaa iyo labaatan shan okay lo'da marka aan kuu sheegana midda barimada ee waxa waaye toban iyo labo milyan ilaa iyo toban iyo kow milyan midda oo dhaxa barimaha xigeenkana waxa waaye siddeed milyan ilaa iyo toddoba iyo shan meelahaas midda kalena waxa waaye oo tee sukuntada ah shan milyan ilaa iyo afar iyo shan oo loda ha loda mida eh marka haddii aan kuu sheego dameerna waxaa la gadooyaa afar milyan ilaa iyo saddex iyo shan qiimo ahaan marka la fiiriyo waxaan rabaa inaan ogaado xoolaha baadiyaha fog laga keeno iyo kuwa afgooya agteeda laga keeno isku qiimoba isku qiimaha haddii la dhaho qiimaha waxaa lacag yar kuwa baadiyada laga keeno meelaha afgooya u dhow ha kuwa baadiyada laga keena qiimo yar kuwaas waxaa la xerig leeyaa la dhahaa kuwan baadiyada laga keena safar waxa waaye safariyaa la gaadleey gaadleey waxay kala yihiin safareyay kala yihiin maxay ku kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin nin keensaday iyo nin fadhigiis lagu keeni waaye nin keensaday nin fadhigiis loogu keeni oo fadhigiis wax ku sugaayo waaye ninkana safarey waaye hoolihiis wax u keensan inuu ilmihiisa oo ku barbaxsado
marka waxaan rabaa inaad u sawirto dhegaystayaasha neefka madda ahaan ama weyni ayaa qaali looga dhigaa oo lagu raacaa mise inuu hilib leeyahayo inka neefka waxaa qaali looga raacaa neefka waa inuu dhiig lahaadaa neefka hadduu dhiig leeyahay lacag waa ku goynaa laakiinse neef oon dhiig lahayn oo maaragtayo oo meed eh waxa maku galaya neefka waa inuu ahaadaa dhiigna ou lahaadaa oo hilibna ou lahaadaa dhiig aan kuu sheegaayo waa inuu ou ifaa oo baruur ahaada neefka intaasuu kaliyahay marka hadda maxaa lagu tilmaami karaa xoolaha inay sida ariga iyo lood oo kale inay qaali yihiinba mise inay dhexdhexaad mise inay hoos joogaan oo raqiisa yihiin horta midda saaki haddii aan ka hadalno saaki xoolaha xoogaa waa iska ceeman yahay xoogaha xoolaha saaki waa iska ceeman yahay xeymaha qiimihiisa waa jaban yahay ileen waa meel dhexe ha xoogaa hoos waa raqiis oo waa u liitaa ha adee u liitaa ha ya waa hagaag dhegaystayaal guud ahaan waxaan intaas ku soo gabagabeynayaa xubinta qiimaha xoolaha ee toddobaadkan aan magaalada afgooye idinkaga soo diyaariyey anigoo ah axmed abuukar sakriye waxaan si toosaha idinkaga soo tabinayay sayladda xoolaha lagu iibiyo ee degmada afgooye intaan xubintan la mid ah dib ugu kulmi doono dhegaystayaal waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
waxaan hortana aan xoolodhaqatada siin lahaa waxaad moodaa dadka xoolodhaqataduhu in ay u nool yihiin sidii awoyaasheennii hore oo waagaasi isbeddelka cimiladan hadda taagan ee faraha ba-aan ku haya khayraadkii iyo roobabkii uu ka jirin waayo dadkaasi waxa xooluhu mayna dhigan jirin caws bayna u dhigan jirin muxuu ahay abqadaa iyo muxuu ahayey midhaha kale iyo geedahaasaa loo jajabin jirin ayr bay caadi nolosha ugu filayd iyo wixii khayraadii waddanka yaalay ku filaayeen hadda wixii waa isbedeleen waxaa jira geed hadda dhibaato badan soomaalida ku hayo garanwaaga la yidhaahdo oo ama caligaroob qora tiraahdo oo geedkaa midho badan buu dhalaa midhihiisa cidima isticmaasho xoolaha intii calaalisaayey tarankaduu kasii qaaday oo meelahaas meeshuu hadba maaragtay uu digada dhigaba yuu ka soo baxayaa geedkii waddanka uu sii qabsanayaa geedka laakiin dadkii waa shanaystay laakiin faa'iido badan buu u lahaan lahaa haddii faa'iidadiisa ay isticmaalaan faa'iidada waxaa weye horta caleentiisa hadday qalasho xooluhu way cunaya oo waa la qallanjin karaa midhaha soo baxaya dhaameelkaa iyo ka soo baxayana in la shiido neefku ma shiidi karo calooshiisa ma shiidi karo laakiin haddii loo shiido neefkanna uu cuno brotiin fara badan buu ka helayaa wuu ku
halkani waa redio ergo isha wararka arrimaha bini'aadannimada
waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo iminkana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii tacab ee wax soo saarka beeraha anigoo maxamed xasan ah ayaana idiin soo jeedinaya kulanti wacana dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeenii tacab toddobaadkanna waxaan ku soo qaadanaynaa dhallinyaro aqoon-yahanaa oo aqoonta beeraha iyo deegaanka bartay oo dadaalla ugu jira inay tababara siiyaan dadka beerashada ku cusub ee wax ku beerta deegaano ka tirsan gobolka sool sidoo kale waxaan idiin haynaa qaybtii khabiirka aan ku horrayno gobolka sool dhalinyaro baratay deegaanka iyo aqoonta beeraha ayaa waxa ay tababara u aadaan deegaano ka tirsan magaalada laascaanood duleedadeeda beero ku yaala beeraleydaas oo ah intooda badan kuwa markoodii hore ahaa xoolo dhaqato oo aan aqoon fiican u lahayn tacabka beeraha waa kan wariyaheenna faarax dubbad oo warbixintan inooga soo diray magaalada laascaanood deegaanada waqdari dalyare odagooya adha caddeeye sindhoobe ee gobolka sool u qabtay tababar ay ku caawinayaan si ay uga baxaan dhibaatooyinka haysay dhanka waxbeerashada iyo siday uga daweyn lahaayeen cayayaano ku dhashay beerahooda taasoo tacabkii wax soo saarkooda caqabad ku noqotay maxamed salebaan oo madax u ah ururkaasi beeralaydaasi caawinaya waxa uu tilmaamay in ilaa laba boqol oo beerood ay ka faa'iidaysteen tababarkaasay bixinayeen afartii bilood ee ugu dambaysay ayna maalin kasta oo jimcaha booqdaan beerahaasi beeralayda ayuu tilmaamay inay ahaayeen markii hore dad xoolo dhaqataa badankoodu laakiinse beeralay noqday saddexdii sane ee ugu dambaysay iskamaanu tegin cabasho ka timi xagga beeraleyda ayaa nugu keliftay inaanu aadno oo aanu bal kala talino hababka fiican ee waxbeerashada waa run dadka hortooda waxbeeranaya oo dadkii xooluhu ka dhammaadeen uu dantaa ku kaliftay qofkan markuu danta ku kalifsana duruuf badan baa haysato oo isagoo beerta aqoon badan uu lahayn meeshuu ka bilaabi lahaa garanayn buu dhulkii iska qodanaya oo abuur iskaga ridaya waxa uu intaasi raaciyey in markii hore qaar ka mida dadka beeralaydii ay telefoon kula soo xidhiidheen una sheegeen inay ka caawiyaan cayayaano beerahooda fara baan ku hayay aanu kula talinay waxaa weeye war xanuunkani marbuu beerta ku dhashay marbuu yimi sakootin inay sameeyaan oo ka warqab beerta ay ku sameeyaan oo hababka ay ku kaantaroolayaan ayaanu awoodda badan siinaynay marka meesha ku habboon beerta inaanu marka hore u tilmaanno qaabka ugu habboon dalagyada siduu u kala beerayo xiliyada u dhaxaysiinayo wax crop rotation la yidhahdo dalag wareejin inuu sameeyo uusan hal dalag iskaga taagnaan maxamed salebaan waxa uu intaasi ku daray in aqoonta ay bareen ay ka mid tahay beeralaydaasi xilliyada ugu habboon ee wax la beerto habka cayayaanada looga laayo beerta sida abuurka laynlayn loogu sameeyo laysuna dhex geliyo cabdiqani maxamed dubbad waxa uu ka mid yahay beeralayda deegaanka waqdari ee koonfurta laascaanood waxaana uu raadiyo ergow sheegay inuu ka faa'iiday tababarkaasi aqoon wanaagsanna ka helay markii hore ayuu sheegay inuu beertiisa ka heli jiray bishii ilaa laba boqol oo kiilo oo qudaar ah una dhiganta lacag gaadhaysa laba boqol oo dollar waxa uu tilmaamay intuu tababarkan helay aqoontana ka faa'iiday in wax soo saarkiisii uu gaadhay ilaa siddeed boqol oo kiilo taasoo uu sheegay inay u dhiganto lacag gaadhaysa ilaa siddeed boqol oo dollar laba boqol iyo laba boqol meelaha kiilo meelahaas intuu u baato markii soo celceliye yaanyo aduu iyo bisbaas iyo barbarooni wasasaarku hadda wuu fiican yahay aduu haddana aduu waxyaaba badan baan beeray basasoo kale haddana ilaa haddana aduu ilaa laba kun way ku dhow yihiin kiilo ha wallahi wax fiican bayn ku bedeshay dee aqoon markaad waxaysid waxyaaba wax si dalagku kugu soo baxo haddaad aqoon u yeelato oo beertid wax wax badan bay iska kaa bedelayaa kor buu kaca ha kor buu kacaa ha aqoonta dee qof mar doon aqoon lahayn beerta marka suu beeritaankiisa waxyaaba badan baa ka dhinmaya mogta aqoontana waa kukaabaysaa mogta xagga sida wax u beeraysid waa kukaabaysaa oo xagga dawooyinka kale hadda marka laga dee dawooyinka dhirta ku buufinaysa sidoo kale dee dawaan geedka loogu talagelin markaad ku buufisid ama cayaankii dee geedka waxbay gaadhaya moogtay daddan dawadii dawa aan ahayn xanuunki xanuunki aan ahayn baan dawadii geed ku buufin jirin haddana waxyaaba badan baan loo xismay oo haddana geedka aan dawooyinka waa kala baranay oo dhirta haddana isaan u kala buufino cayaan u kala dhacaan waa ku marka hore waa dee caqabadooyinka waa badnaan siyoorka dadna dhulka iskaga jubisay isku dhadhawan jiray dhirta mase dhirta guban jirtay isku bixin jirtay aan geedka aan midho badan saari jirin oo marka geedka hadda laba taako taako isku jirtay labada geed labada geed waxaa laga yaaba in mid meesha ka baxo ama kakale waxyaaba badan bayna bareen sidaa dhirta dee isugu loo ka fogeeyo dhulka dhulka dhirta laisugu bedelo dhulka maarata marka nafaqado ka tagto kale dhulka sida laisugu dhex beero dhirta hadda basasho kale yaanyadoo kale hadday hadday haddaad doonaysa inay isku dhex beerka sida casriga sida casriga loo beero caalamka dhirta isku dhex beero laleen yaanyaa layn basala laisdhex geliyo layn bisbaasa sidaasoo waxyaabahaas oo kale waxa uu intaasi ku daray cabdiqani in qoyskiisu ka kooban yahay siddeed ruux ayna ku tiirsan yihiin nolol ahaan beertan waxaana uu ka mahadiyey aqoonta dhanka beeraha ee ay barteen taasoo uu tilmaamay inay yididiilo wanaagsan iminka gashay inuu wax soo saarka beerta laba jibaaro cabdiraxmaan maxamed cabdi waa abel afar carruura waxaana uu ka mid yahay beeralayda laascaanood waxaanuu raadiyaha bili-aadanimada ergow sheegay inuu markii ugu horraysay helay tababar uu ku bartay cilmiga beeraha kana faa'iiday aqoon wanaagsanna ka helay sida wax loo beerto maanu aqoon oo beeraha sida loo fasho maanu aqoon wax badan baa naga khaldanaa waxaa dhacda mararka qaarkood markaanu beertii beerano oo ay daco inaan soo goosano fasalkii oo kale saddexdii bilood ama lixdii bilood oo kale inay naga khasaarto laakiin markii dambe say nooga yimaadeen dhalinyaradii oo noo wacoo tababarka ay noo siiyeen waxaa la yidhahda waxaa dhacay inaanu dee beertii fahnay si fiican aanu u falanay oo qorshihii qaabkii loo feegay beerta qaabkii loo isugu toostoosinayay laymanka qaabkii loo sameynay waqtiga hore maanu garanay wax dhicista dhirtaanu isku dhex yacaynaba kabacdi iyada iyada dhirta qaarkood iyagoo isgoysaba ama ay xumaato muddo sanad laga joogo oo hadda ayay beerteeda sun ay ku buufisay ayay tilmaamtay inay nafteeda halis gelisay taasina ku kaliftay inay gebi ahaanba ka fogaato inay beerteeda ka buufiso cayayaanada taasina ay dhaxal siisay in beerteeda cayayaano badani ku baxaan laakiinse dhibaatadaasi hadda way ka baxday waxayna aqoon u leedahay sida beerta looga buufiyo cayayaanada qoon umaana lahayn sunta markaa anigu aan ku sigtay ee aan kuleeyahay waan ku dhiman gaadhay qoon umaana lahayn waan qaaday goor kulayla cagad baan ku shubay dabeetana beertii waan ku buufiyey kabacdina ilmo yar baan haystay ilmihii markaa naaska u dhigay kabacdi naftii baa halkaas kukay timid intaas aablayda kabacdina waan cararay ilaa beerahaan u cararay jerkaan biyaabaan korkaysaga rogay taydaa laabnayd ee waxaan ka aaminsanaay in ayuun cayayaanka dilayso oo ayna aniga waxbay yeelayn oo aynagu jidhkayga waxba iyo naftayda ay u dhimayn dhallinyarada haddeer noo timaada waxayna bareen waxay idhahdeen qalab loo xidhaa jira iska ilaaliya suntu waa dilaa ha u dhowaanina marka aad ku buursanaysaan beeraha guryaha usoo dhoweynina weelkaad cuntada ku cunaysaan ka ilaaliya meel guryaha ka fog iska dhiga faarax dubaad raadiyaha bila'aadnimada ergo aad ayuu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa faarax dubad oo warbixinta inala socodsiinayey iminkana waa dhinacii talada khabiirka waxaana inoo marti ah doctor maxamed xasan waxaanan ku eegaynaa bal qaabka habboon ee loo adeegsado sunta la buufinayo iyo sida looga gaashaaman karo in waxyeella kaa soo gaadho marka aad buufinayso beertaada sumaha waxaan la yidhaahdo ee beeraha lagula dagaalamo cayayaanka ahaato kan markaa ciidda ku dhasha kan miraha bakhaarada ku jira kan beerta iyadoo taagan markaa la buufiyo heerar kala duwan markaa lagu buufiyo sumahaasoo idil dawe ahaan waxa la raba in lagu daweeyo ama wax looga qabto waxay lahayd qalab la xirto sida dharka guud ahaan la xirto kabaha waaweyn ee loo xirto wejiga oo laga xirto sumaha midba mid ay kasii khatar ama dhibaato badan tahay gacmaha oo la gashto gacmo gashigii la gashto iyo qalab markaa loo isticmaalo ama markaa lagu buufiyo dhabarka lagu qaado ama markaa wata matoor yar oo tuuraya sida geedaha dhaadheer ama meelaha fogfog loogu talagalo waxaa jira xilliyada la buufiyo ay u badan tahay aroorta hore ama subaxa hore waaga intaanu si fiican u dilaacin oo qoraxdu aanay soo bixin ama gelinka dambe kolkay qoraxdu sii qaboobayso sidoo kale marka la buufinayo sumaha la buufinayo waxaa laga maraa dhanka hawada hawada adigaa maraya si suntu xaggaa kaaga marto haddii aad marto dhanka hawada ay usoo dhacayso suntii adigay kugu soo laaban sunta shay lagu degdega ma aha wax la yidhaahdo anaa aqaano dukaan inta laga soo iibsado la iska buufiyana ma aha ganacsatada sumaha ka ganacsanaysana waxaan kula talin lahaa ama ha ahaato beeraha ama xoolaha ama dhan walba ha ahaato iyagoon aqoontii la kaashan hadday iska isticmaalaan shilin aad ka heshid awgii dhibaatada uu geysanayo iyadoo kooban markaan soo qaato shilinka waxaa laga yaabaa inuu caruur u geeyo ama hooyadii uu geeyo isaga uu qabay xaaskiisii ama ubadkiisii uu siiyo laakiin shilinka uu ka yimid u keeno in nin beeraleya intuu qaato neefkiisii loodaha ama arigiisi intuu wax ugu daro ama ku buufiyo uu siiyo halka ay wax ka soo gaaraan ama beerihii lagu buufiyo ama ay suntii marka ay kusii jirto dalagii la cunaya ama raashinkii suuqa la geynayay oo halka ay keento cudurro badan oo jirka gudihiisa ku dhasha oo intaasoo milyan oo qof dhibaato u geysta dhanka sumaha markaan si dhabhaana ugu baxo sumaha laba qaybood bay usii kala baxaan mid dusha sare ku eg iyo mid gudaha u gasha ama neefka ama geedka midku doona ahaado marka gudaha ta u galaysa haddii lagu buufiyo dalagii aan ka soo qaada beerihii baan ku jirna aada dalagii lagu buufiyo beertii inay gudaha u galaan dibridda geedka oo mirtiisa ay ku qaataan oo intaasoo qof suuqa saa loogu geeyo kaasi wuxuu ahaa doctor maxamed xasan oo ah khabiir dhinaca beeraha ah wuxuuna ugu dambeeyey barnaamijkeenii tacab haddaba haddaad tahay beeraley oo aad doonayso inaad barnaamijka ka qayb qaadato noogu duub fariintaada oo coda lambarka gaaban ee laba eber laba iyo toban anigoo maxamed xasan ayaana barnaamijka idiin soo saaray waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
halkani waa redio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo iskuulka gabdhaha agoonta ah ay wax ku bartaan ee ku yaal magaalada burco ayaa wuxuu dhisnaa sagaalkii sano ee lasoo dhaafay iskuulkaas oo ah dugsi hoose dhexe ayaa difcaddii ugu horreysay ee fasalka siddeedaad sannadkan ay ka baxeen dhibaatada jirtaase gabdhihii soo baxay ma ay helin weli waxbarasho dugsi sare waa kan waryaheena sidiiq yuusuf khalaf oo burco inooga soo diray warbixintan koob iyo toban ka mid ah sideed iyo toban gabdhood oo wax ku baranaya iskuulka hoose dhexe ee hablaha agoonta ah ee tabantaabo oo ku yaala burco ayaan helin dugsi sare taasoo ay ugu wacan tahay iyada oo iskuulkoodu aanu lahayn dugsi sare iskuulka tabantaabo oo ah iskuul ardaydu jiifsadaan waxaa iska kaashaday dhismihiisa dadka deegaanka iyo qurbo joogta labada kun iyo tobankii waxaana hadda wax ku bartaa boqol iyo shan iyo toddobaatan arday iyada oo sideed iyo toban arday oo ka mida ay fasalka sideedaad hadda ka baxeen toddoba arday oo dugsiga sare heshay waxaa waxbarashada siiyey dugsiga dawliga ah ee fifteen may kaas oo ay ku dhigan doonaan dugsiga sare iskuulka fifteen may ayaa ah iskuul dawli ah oo maalintii gelinka hore uun ardada wax u dhigaa waxaana bishii ardaydaas laga qaadaa toban dollar halka toddobadan arday ee agoonta ah loogu dhigi doono si tabarucaad ah faadimo muuse cumar ayaa sheegtay in iskuulkani soo maray marxalado badan oo dhinaca dhaqaale yaraanta ah ayaa hadda loo hayn meel ay wax ku dhigtaan ardayda ka baxaysa dugsiga dhexe una gudbaysa dugsiga sare ee fasalka koowaad iskuulkan ayaa ka kooban sideed fasal waxaana hadda fadhiya oo dhigta fasalka sideedaad arday gaadhaysa laba iyo labaatan arday iyaguna sanadka dambe soo bixi doona marka waxa weeye hadda sanadkana waxaa baxay sideed iyo toban hablood waxa weeye iskuulkaasi waxa uu yahay hoose dhexe ma laha iskuul secondarya mana aha wax lacaga oo laga qaada dee ardaydii ma jirto waa waxa loogu talagalay tabaruc in loogu dhigo isla markaana ay iska kaashadaan dad maaragtay dee muxsiniin oo jecelin khayrka maaragtay wax gashadaan oo wax baxsadaan ayuunbaa runtii yacni lagu wadaa ardayga waxba lagama qaado tiraskiisa iyo bugaagtiisa iyo maxaan ku dhahdaa nusaacihiisa iyo baskiisaba dee waxa weeyaan waa un tabarucaadka ay helaan ama maaragtay maxaan ku dhaha dadka laga helaa unbaa lagu hayaa yani waxaa runtii yani aada iyo aada dhib noogu noqotay oo noogu daraatay runtii iminka iyadoo aanay jirin wax secondary ah oo ardayga markuu ka baxo iskuulkii aanu geyno aanaan lahayn sababta oo ah waxa weye sanad walba arday baa baxaysa sideed iyo tobankaa hablood toddoba ka mida iskuul baanu geynay tobanna ma haystaan maaragtay maxaan ku dhahda waxbarashadii may helin oo cid waxay u baahan yihiin maxaan ku dhahda iskuul deelageeyay u baahan yihiin toddoba ka mid aan u helnay tobankii inanna waxay gashay iskuulka soos la yidhaahdo iyada lafteedu qarashkii ay iskaga bixin lahayd soos ma haysato laakiin imtixaan bay gashay way kusoo baxday iyada lafteedu weli may gelino way joogtaa toddobada maxaan ku dhahda marka koob iyo tobanka hablood dee way maaragtay maxaan ku dhahdaye waxbarasho layina way fadhiyaan waxaa kale oo ay intaa ku dartay faadumo oo caqabad ku ah iskuulka tabantaabo in mar walba loo keenayo hablo agoon ah oo hadda ay u diiwaan gashan yihiin laba boqol oo arday oo agoon ah oo aanay u haynin meel ay wax ugu dhigaan waraaqahoodiina codsigana ay hayaan labadan boqol ayaa ah sugayaal aan loo hayn fasallo ay wax ku bartaan iyada oo aanu weli cid qaadan sanadkan iskuulka agoonta ee tabantaabo nasre maxamuud cumar waa agoon aan aabbo iyo hooyo midna lahayn waa afariyo toban jir waxa ay ka mid tahay ardayda ka baxday dugsiga dhexe ee fasalka sideedaad waxaanay u gudbi lahayd dugsiga sare mana helin fursadaas maadaama aanu iskuulkoodu aanu lahayn dugsi sare nasre waxaa hadda gacanta ku haya ayadeed iyada iyo saddex carruura oo ka yaryar oo laba ka mida ay wax ku bartaan iskuulka tabantaabo anugu waxaan ahay ardayda ka baxday iskuulka tabantaabo waliba galaas aid una gudbi doonta secondary kabacdi waxaan ahaa ka baxay galaas aid baan ka baxay maanaan helin janis aan secondary ku galo awoodna ma lihi waalidkeena mana awoodaan inay iga bixiyaan dhowr iyo labaatanka doolar ee iskuullada kale manaan awood marka waxaan codsananaa in iskuulka nogala dhiso secondary aan codsanan hooyeysaa markaa waan codsananaa inaan iskuulkayga nogala dhiso iskuulkayga bilaashka inaan nogala dhiso secondary ilaa uu leila ardaycaqabada adiga kaa haysata in aanad dugsi sare helin waa maxay ma bixin karo lacag ma bixin karo iskuullada kale kama dhowr ilaatanka doolarla ma bixin karo lacagtiisa ayeeyo ayeeyala jooga haa saasaan ka codsananaa iskuulkayga markii aad dug sare weyday maxaad yeeshay dee iskuulka unbaan dee rajaynanay inaan nogala dhiso secondary nagala dhiso ama cid naga taakulaysa iskuulo kale oo bilaashana la geeyo waalidiinta ayaa iyaga laftoodu sheegay in ay halkan ugu asturan yihiin ubadkoodu agoonta ah oo isugu jira agoon rajo iyo qaaraan aabba iyo hooyo midna lahayn haystana waxbarasho bilaash ah caasho jaamac waa hooyo ay u dhigtaan laba carruura oo agoona oo mid ka mida ay hadda ka baxday fasalka sideedaad oo aan helin fursad ay ugu gudubto dugsiga sare maadaama aan iskuulkoodu dugsi sare lahayn waxaan ahay waalidiinta ay caruurta u dhigato iskuulka tabantaabo muddo sideed sana oo horena caruurta way noo hayeen iminkase mushkiladda noogu badani waxa weeye hablahii oo baxay oo markii ay baxeenna aan iskuulkii lahayn secondary hablihii uu ku wareejiyo annaguna haddaan waalidiinta ubadkaa dhalay aanu nahay waalid markii horena wax laga qaadi jirin iminkana aan wax meel u dhigin waxna u hayn waxna ugu talagelin marka annagu iskuulkii un baanu eegaynaa oo iyagu un baanu leenahay maamulkii iskuulka maxaa maantana noo haysaan hablihiina way noo fadhiyaan marka dugsiga sare kaaga baxday inantii way fadhidaa way fadhidaa way fadhidaa hadeer iskuul may helin way fadhidaa waxaan la rajeynayaa in dee dadkii awalba khayrka jeclaa ee iskuulkan tabantaaban noo dhisay ay sidaasoo kale secondary noogu dhisaan habluhu noo galaan oo markaasi habluhu ay halkaa kasii bartaan waxbarashadoodii waayo iskuulle kale oo maxay haytay dee naga qabanayo oo bilaa lacagi ma jirto macalin muuse jaamac cali waxa uu ka mid yahay sagaal macalin oo iskuulkan tabantaabo wax ka dhiga waxaana uu raadiyo erge u sheegay in ay carruurta agoonta ah oo dan yar ah aanay awoodin iskuullada labaatanka dollar iyo ka badan lagaga dhigto burco oo ay u baahan yihiin in kooda looga dhiso dugsi sare si ay waxbarashadooda u sii wataan koley ardayda ardayda iskuulka dhigataa sida la sheegayba waxay u badan yihiin arday danyara oo u baahan in taakula la siiyo iyo iyo iyo tabantaabo la siiyo iminkao kale ardayda ka baxa iskuulka eidhka ka baxee taga iskuulka secondariga tegaya koley sida la sheegay waxyaalo badan baana ayaanay ka heleynin secondarigii ayaanay ka heleynin teeda kale waxay noqonaysaa caqabadda waxay noqonaysaa maadaama iskuulkii marka hore ay ku dhiganayeen bilaash ku dhiganayeen oon waxba laga qaadin musaacahoodii iyo howlahoodii la siinayey hadha tiro iskuuladii kale markii la doonay la geeyo waxaan isu qaadaynin lacagta laga qaaday iskuullada laga qaadayo iskuullada badankoodu u badan yahay brivate u badan yahay markay doonayna inay dhigtaan waxbarasho tayale si halkan iskuulkan ugu dhiganayeen oo aanay qaadi karaynin lacagtii laga qaadayay oo dhowr iyo labaatan dollar mid walba la ohan doono bishii iyaguna aanay aanay karaynin inay lacagtii bixiyaan marka taasa keenaysa in la yidhaahdo ardaydii si loo loogu hayo gacanta loogu hayo iskuulka tabantaabo ugu hayo in loo sii helo iskuul secondarya oo iskuulku sii maamulo si ardayda mar walba kasoo baxaysa eidh kasoo baxaysa annagoo ka macalimiin ahaan aan soo saarayna eidh kasoo baxaya si ay u helaan iskuul secondarya oo loogu sii wado aada ayuu mahadsan yahay sidiiq yuusuf khalaf oo warbixintaas ku saabsan iskuulka hablaha agoonta ah wax ka bartaan ee magaalada burco inala socodsiinayey halkaad ka dhegaysanaysaanna waa raadiyaha ergo waxaad ka dhegaysan kartaa reediyow ergo magaalada baydhabo reediyow warsan iyo reediyow baydhabo waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo iminkana bal aan fiirinno dhegaystayaasha fariimahooda codka ah noo soo duubay assalaamu calaykum magacaygu waa khadra maxamed ismaaciil waxaan joogaa magaalada kismaayo waxaan ahay dadkii laga soo celiyey xeryaha qaxootiga kenya waxaan dareemaynaa biyo la-aan xoogan meeshaan fuustada biyaha waa saddex dollar mana awoodno mana shaqaysano jeergaan shan kun lix kun baa la shubaa marka waxaan ka cabanaynaa biyo la-aan awood ergo waxaan ka codsanaynaa inay gaarsiiso caalamka cod asalaamu calaykum radio ergo waa xamyare oo jooga gobol jiiraan walaal waa islaamiya marka hore waan iisoo orgaaniya ninkan naga ergooda iyaho anaga waxaan hadda iska tabaala aysanoo joogna gobolka hiiraan tuulooyinka dirisole hayagafaoo la yiraahdo lacaga ay noo qorda ayaa nagala cunay mas-uuliyiinta karo hayagana ma oga waa iisoo organa noo ergooda shan bilood ayaa saddex bilood lacagtooda nagama qaano nagala cunay bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa nasro khaliif qalille oo joogta magaalada caabud waaq gobolka galguduud waxaan waxaa ka jira magaalada caabud waaq saalkii oo bulshada si fiican ugu adeegi jiray oo noo shaqayn jiray waxaan ahay hooyaha sideed caruura isbitaalkaas ayaan la aadi jiray caafimaad ka heli jirnay sideed ilmood shan kamid ah isbitaalkaasaan ku dhalay isbitaalkii waa naga xiran yahay meeyaan daawo dirno waan weynay agla-aan buu nagu shaqayn jiray hay-adaha caalamka iyo madaxda soomaalida ee dawladda waxaan ka codsanaynaa inay isbitaalka dib ugu furaan isbitaalka naloo shaqangeliyo aa ku hadlaaya codka bulshada soomaaliyeed ee ku nool magaalada caabud waaq assalaamu calaykum baadiyo isku wanaagsan
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu radio ergo waa idin salaamay magacaygu waa idil aadan axmedille ahna guddoomiyaha kaamka salaana waxaan joogaa degmada caabu waa galgaduud baan joogaa degmada caabu waa waqooyigeeda kaamkaasi hoy ma hayso caafimaadba ma hayso waxbarasho ma hayso sa ma hayso aada sunta gacan yahay ilaahay meyaa aadanaha u maqana male dawlad usoo gurmateen male waxyala u yimid male wax waxqabada ma helin iyo male oo biyola-aan biyaho waxay u jiraan saddex kilo masirdaa biyaha looga jirgaan ma iskaga soo qaataan markaa saacadda latugada ama ka dhacaysa ama kudhisa ay ku keenaan duurka xaabay doontaan oo baarkaan waxay xaabadaas ku keenaan waxaan ay meelaan waxaan u sheegahayaa hay-adaha dawliga iyo kuwa maganaya iyo kuwa insicooda in kaamkaasi dayacan yahay ilaahay meeya aadana u maqana aan laarig hal hay-ad oo kenya aan laarig oo wax ka qabatay waxaan u sheegayaa hay-adaha kuwa insicooda iyo kuwa dawligaada kaamkaasi waa dayacan yahay waxaad bixinaysaan oo xeryaha siinaysaan ama magaalada aad siinaysaan waa xaqooda ku leeyihiin waa xaquuqdooda waa dadka etoobiya kasoo barakacay sida iyo baalkaa la yidhaahda iyo asalaamu calaykum raadiyo wergo magacaygu waa maxamuud cali jooga magaalada beledweyne waxaan aan aada iyo aada usoo dhaweyneynaa lacagta shilinka soomaaliga ee muddan laga maqnaaday laba sano ka hor noogu dambeysay ayaa soo gashay guud ahaa guud ahaan tuulooyinkii magaalada inta hoos timaado iyo bartamaha magaalada beledweyne waan ku faraxsanahay maadaamaan efc suuran karin oon inoogu jirsiin kalaah kala garanaynin lacagta shilinka soomaaliga waan soo dhaweyneynaa raadiyo ergowaan salaamay kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mida dhegaystayaasha rediyo ergo oo fariimahooda codka ah noo dhaafay fadlan haddaad doonayso inaad inaad ka soo qayb qaadato barnaamijyada idaacadda ka baxa noogu reeb fariintaada oo cod ah lambarka gaaban ee laba eber laba iyo toban halkaad naga dhegaysanaysaanna waa raadiyaha ergo
dadka soo dadka soomaaliyeed waxaan u diri lahaa lacagta laguu soo diro iyo lacagta aad haysatid iyo guryo aad haysatid haddaa ijaar ka qaadatid iyo haddaa sharikado waaweyn leedahay waxaan kuu sheegayaa ekonomiga adduunku waxaa dhici karta dollarku inuu maalin sidii shilinku u dhintay u dhintaa dhici karta maxaad samaynaysaa marka haddii deegaankaagii aad gubtay haddii aad tidhi xeebtii horumar gelin maayo oo kalluumaysi cid bari maayo oo anigu dhoofin maayo oo anigu ilaashan maayo oo anigu beeri maayo aad tidhi oo aad tidhi waxaan lacag ka samaynayaa baacmishtarkaan la hadlayaa badiye lacag waxaan ka samaynayaa inaan bariis dhacay keeno oo dadka ka iibiyo oo marka lacag fiican ka helo dadkii wax kaa iibsan jiray way dhammaanayaan abaartaasaa dhammaynaysa waxaa haraysa war ummaddu waxay sii jiri kartaa xoolaheennana hore u marino xoolaha haddaynu hore u marinana waa in aynu hore u marino caws iyo biyo markeed kabacdina dawo iyo cilmiyeyn gaarno
haddii aad joogto balcad iyo deegaanada ku dhow waxaad raadiyo ergo ka dhegaysan kartaa mawjadda efemta raadiyo balcad maalin walba saddexda ilaa afarta galabnimo dhegaystayaasheenna qaayaha lahow intaa waxaa ku eg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mawjadda gaaban ee lix iyo tobanka mitirbaan una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis waxaad kalood naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee rediyo ergo dot o r g tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa raadiyo ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada
idaacaddu waa ergo aramidaabay wadaa idaacaddu waa ergo aramidaabay wadaa
ayaha dhaqankiyo hidaha inaysan cidlaynin shacbiga ayay u adeegayaan